yonis a waa salaamayaa ii sheegeen gudoomiyaha iyo adinkao dhan dhamaanta dhammaantiin magacayga yonis baa la yidhaahdaa nin waxaan kasoo jeedaa galmudug raacadaada aad iyo aad baan u taageeraa jabhaddaas soomaaliyeed dagaalkii seventy seven laba walaalahaye iyo laba adeerkay dhale ayaa dagaalkaa ku dhintay oon aan qaar ka mida aan maaragtay ii sheegeen walaalahayga a iskugu dhoweyn ma laga yaabaa soomaaliya waa ujeedaa xaalkeeda madaxweyneheedii madaxweyne goboleedyadii inay etoobiya u kala dhuumanayaan inay amin camir baa wuxuu soo sawiray nin dhintay oo etoobiyaana iyo madaxdii siyaasiyiintii soomaalidoo baryayso jago iyo ka baryaysna waa dhintay aad iyo aad baan ugu qosla waana siday runtu tahay ma laga yaabaa haddaan ilaahay kalaabsi ku ridin etoobiyaankan oy hadda ay noolaadaan oo gaaladan ay isu keenaan inaad ku fakertaan oo gudaha soomaaliya aad jabhad soomaaliya gudaheeda xorayso soomaali xorayso aad ka shaqaysaan oo isu keentaan maadaama dadkii soomaalidii ay dad wada daciifa noqdeen oo u bateen oo nin alla ninkii soo baxaba nin etoobiya u shaqaynayo diyaarad usii raacaya ay noqdeen inaad wax ka qabataan oo jamhad dadkii soomaalida ah walaalihiina badbaadisa gudaheeda inaad ka samaysaan oo isu keentaan wixii waxgala ma laga yaaba aad iyo aad baadna umaadsantaha horta walaale taasi waa gacan uur ku jirta oo didib waxay ka noqonaysa garan maayo laakiin hadda soomaaliya uma baahna jabhad qori qaadato oo xoraysa leanna cid haysataaba ma jirto waxay u baahan tahay laakiin dad is-abaabulo oo aqoon leh oo abaabul iyo hadal iyo xikmad iyo isqorid nambarin samaysa oo si civil dadka u kicisa ayay u baahan tahay runtiina soomaalida dhibka haysta waa dhib annagana haysta leanna dhibka ninkii garan haya unbuuba haysta ninkaan garanayni maba haysto wakuwa madaxdii iyagoo madaxba madaxweyneyaala haddana kala dhuumanaya saad sheegayso soomaalida inaan wax kasta oon ku tari karra aan ku taro nin hore ay weydiiyey waa naga go-aan dadka soomaalida ah walaalahana ana waxaanu aaminsannahay dadku dee adduunyadu way isbedbedelaysaa siyaasadiibaa isqaybqaybinta keentay waxaanu anagu gaar u leenahayna inayna jirin aniga kula hadlahaya soomaaliya maamulaha waxbarashana waan ka ahaa ma degmooyin aan wax kasoo maamulhayna way jireen runtiina xataa kuwa aan dhalay qaar kamidaba yaa soomaaliya ku dhashay anigu dhalasho soomaaliyeed saasaan u haystay oo ma aanan ahayn nin intuu ajnabi yahay ama qaxooti yahay meel kale ka yimid oo lasoo shaqaalaystay anoo soomaaliya ama shaqada galay oo waxbarashada kaga baxay cid hadda aan ka baryahaya inaan soomaali ahay ama ama nation ama soomaali national inaan ahayna ma ay jirto adiguna wakaa aad sheegaysa eed leedahay muxuu ahaa walaaladay baa ku dhintay dhulkaas way ku dhinteen xaq bay ugu dhinteen waa dhulkoodii buu ahaa isla isla madashanaan ka hadlay oon ka sheekeeyey lix boqol oo sano ka hor dagaaladii axmed guray dadkii ku dagaalamahayay qabiilka hadda la sheegahaya ogaadeenkii kamid maynan ahayn qabiil ahaan shaksiyaalka midhii dagaalka way ku jireen laakiin qabaa'il hawiyaa baa jiray oo weliba rumaad lagu magacaabay macnaha gantooylayaal ahaa oo sunta fallaadhaha la marinayo caanku ahaa oo mar walba iyagu ah farsamooyinkaa la weydiinayay haddana iyagaaba degada galbeedka naga sii shisheeye iyagaaba deg soomaalida waddanka way wada leedahay marka anugu in annaga wax gaara nalagagaba dhigaaba horta khalada marka koowaad waa mid ta labaad ninka soomaaliya jooga inuu isu arko in uu yar outsider ka yahay qadiyadda ogaadeynaya iyaduna waa arrin kale oo khalada waa tii aan lahaa ninkii hadda adiga kaa horreeyey su-aasha inaad aniga marti iigu noqotaaba khalada waana run marka waxa weeyaan soomaalidu in ay taariikhdeeda iyo lahaanshaha dhulka iyo midnimadooda iyo waxa ka dhaxeeya iyo nationalitimadooda inay dib ugu noqdaan baa fiican oo aad dib u daraasaysaan waxaa laydin gaadhsiinayaa in degmo xag la dhex mariyo degmo hal degmo oo laba laba aqal oo saa isla dhowraysa in xag la dhex mariyo oo madaafiic iyo taangiye layska hor keenaa laydin gaadhsiiyey iyaga oo aan isgeyn oon isa salaamin oon isku luqad ahayn dawladnimo kenya waa taqaanaan imise qowmiyadooda oon isgeyn oon isku dhaqan ahayn oon isku luqad ahayn baa dawlad kenya layihahda ku midaysan anigu maanta haddaan gobolada dhexe tago qabiilkaan doonaan sheeganaya waanan ka tirsanaanaya dhaqan soomaaliyeed bayna tahay gabadhaan doonaan guursan gurigaan doonaan ku noolaanaya gobol kasta oo soomaali ana waan hubaa kuwa ila dhashay inay hadda degan yihiinba haddadaan idinla hadlahayo marka waxa weeyaan soomaalidu dhulla ma kala le dhaqanna ma kala le luqadna ma kala le diinna ma kala le sabab sabab xadeed loo kala dhex mariyaana ma jirto marka su-aalaha noocaas oo dhan inaad soo uruurisaan baan anigu jeclaan lahaa waxa ood ku soo uruurisaan xaggee baynu wax ka bilownaa iyo saynu dulligan inaan haysta isaga dulqaadnaa laakiin mid waa tihiin soomaalina waa tihin